wasaaradda maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha duulangoboleedka hirshabelle ayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay kulan looga hadlayay dardargelinta dakhliga gudaha duulangoboleedka hirshabelle waxaana kulanka ka soo qayb galay maamulka degmada balcad ururada dhallinyarada iyo haweenka iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda duulangoboleedka hirshabelle agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda duulangoboleedka hirshabelle ayaa ugu horeyn ka warbixiyey kulanka ujeedada maanta halkaan iskugu nimid waa kulan ku saabsan dardargelinta dakhliga gudaha waa shirar iyo wadahadallo looga leeyahay in kor loogu qaado ilaha dhaqaalaha dowladda hirshabeelle iyadoo diiradda la saarayo sidii loo heli lahaa habab wax ku ool ah oo ugu horeeyo kor u qaadista dakhliga gudaha in la badiyo canshuuraha iyo ilaha kale kasoo galayo dakhliga dowladda hirshabeelle si dhaqaalaha guud iyo laisku dayo in laga maarmo dhaqaalaha dibadda ka imaanayo sidoo kaleet waxaan rabnaa in halkan maanta waxaa iskugu nimid degmada balcad inaan horumarin ku samayno nidaamka canshuuraha qaabka loo qaado dhanka kale gudoomiyaha degmada balcad ayaa sheegay muhiimadda kulankan uu leeyahay bulshada ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa inaan waxyar ka yidhaahdo arrinta dhaqaalaha maanta waxay qusaysaa hortii ganacsatada bulshada qusaysaa ama ganacsatada degmada balcad qusaysaa iyo bulshada guud ahaan way qusaysaa laakiin ganacsatada muhiimadda iskale laakiin reer balcad iyaga dhanaaba ganacsato u badan dad beeraley xoololey waaye iyaga dhanaaba ganacsato u badan nabadoon ha noqdo haween ha ahaado dhalinyaro ha noqdo sports ha noqdo maamul laftirkiisa ha ahaado ganacsataa wada badana maxaa yeelay dowlad sideedaba waxay dowlad ku noqotaa canshuuray qaado maxaa yeelay dowladda marka la yidhaha magaca dowladeed waxaa aaminsanayaa dowladda inaysan ahaynin daaqbixiyo inaysan ahayn laakiin waa canshuur canshuur qaade canshuurtaasaa laga rabaa inay dalka iyo dadka wax ugu qabato ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha duulagoboleedka hirshabelle cabdiraxiin ciise alasow oo si rasmi ah u daahfura kulanka ayaa sheegay ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay kulanka hadafka loo socdana wuxuu yahay dardargelinta dakhliga gudaha ummad kasta oo horumar samaysa waa ummadda canshuurta bixisa canshuurta ay bixisana si saxa loogu maamulo waa halka halka horumarka la gaari karo meelaha ugu waaweyni ka mid tahay waxaa aada looga sheekeeyey taariikhda degmada balcad iyo wax soo saarkeedii iyo fursadaha ay haysato aadka u faraha badan haddii ay noqo laheeda kuwa beeraha iyo kuwa xoolaha iyo badda iyo webiga iyo runtii khayraadka faraha badan oo ilaahay siiyey aadaa looga sheekeeyey